فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo aad toddobaad waliba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta alfurqaan waa labaatan iyo saddexda jumaadul aakhira sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada dhanka miilaadiyadana ku beegan shanta bisha koowaad labada kun labaatan iyo afarta qodobada aan barnaamijka idinkugu henno toddobaadkan waxaa ka mid ah khaliifkii labaad ee muslimiinta yeeshaan ee cumar binu khadaab sidee ayuu u maamuli jiray muslimiinta si xaaladda muslimiinta sidee bay ahayd kadib khilaafadiisii kelimad ku saabsan ayaan idiin haynaa maxaan kala soconnaa dhacdooyinkii sanadkan lasoo dhaafay uu martigeliyey dalka suudaan iyo saameynta shacabka suudaaniyiinta ah ay ku yeesheen dagaalada weli ka holcaya dalkaasi warbixin tira koob ah ayaad dhegaysan doontaan iyo waa maxay dowrka madaxda dabadhilifyada ah ay ku lahaayeen baylihinta dhulka imaaradaha islaamiga geeska afrika gacantana ugu geliyeen xabashida nasaarada ah warbixin daafeedaysa taariikhdaasi ayaad maqli doontaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag qodobadaasi oo idil waad dhegaysan doontaan inshaa allah aanu ku horreynno qodobka barnaamijka ugu horreeya oo noqonaya waa maxay dowrka madaxda dabadhilifyada ah ay ku lahaayeen baylihinta dhulka imaaradaha islaamiga geeska afrika gacantana ugu geliyeen xabashada nasaarada ah taariikhda markaad dib u eegto waxay kuu bidhaaminaysaa tusaalooyin maanta jira inay horay u soo jiri jireen haddii maanta muuse biixi uu itoobiya ku wareejiyey dhulbadeed ay soomaalida leedahay waxaa jiray madax isaga la mid ah oo horay xabashida ugu wareejiyey dhul ay ka dhisnaan jireen imaarado islaami ah haddaba kusoo dhowaada warbixin ku saabsan mowduucan waxaa soo jeedinaya cabdifitaax maxamed qaasim
haddii aad cadowgaaga wax yar u jabto waa uu kaa faa'iidaysanayaa maadaama uu kuu qabo cadaawad diineed oo ku xididaysan sidaa darteed ayuuna boqorkii nasaarada isku daray mamaaligtii fatagar dawaaro iyo hadiya halkaasoo uu madaxweyne goboleed dabadhilif ah uga dhigay nin la ohan jiray jamaaluddiin oo ay wada dhasheen sabruddiin kadib markii uu ralli ka noqday ninkaasi inuu noqdo maamul ka hoos shaqeeya xabashida sannad kastana uu jizyo siiyo boqorka xabashida maantana sidaasi la mid ah ayaa ka jirta soomaaliya oo waxaanu u joognaa xabashida oo jisyo saami dhaqaale ah laga siiyey dekedda magaalada berbera tandooraale ee jabuuti iyo kuwa kale ee la midka ah weliba magaalada kismaayo ayaa waxay dheer tahay in iyadu ay joogaan ciidamo etoobiyaan ah kuwaasoo u dhaqmaya sida inay joogaan maqalle oo kale ciidamadaas waxay maamulka dekedda ku darsadeen kan madaarka ama garoonka diyaaradaha oo wax kale iska dhaafay xataa qofkii dhoofaya iyaga ayaa u gooya warqadda uu baska ku raaci lahaa kadibna waxay ka qaataan lacag xildhibaan cabdiwaaxid goonjeex oo horeyna ra-iisul wasaare ku-xigeen uga soo noqday dowladda ay shisheeyuhu dhiseen ayaa ka markhaati kacaya arrintan iyo kuwo kale oo ka xanuun badan haddaan shalayto sharci ku joogay muwaadinkuna kaa ii ahaa dhulkuna kaa ii ahaa islooganadayduna ay ahaayeen intaydan ku hubuq odhan hog baydiin daboolane wajeeray ka soo hoyo horarkii waraabaha hadday halkudhig ii ahayd hadday halkudhig ii ahayd xawd iyo geedihiisiibay hirayo hareerigiibaan halkaa ka arkaa waa inaynu hellaa ama aan hoyanaa hurda nooma eke islooganadayadii bay ka mid ahayd iska jir cadowga kula jecel inaad jirtoodan joogin hoy jabuutaay halkaasaynu joognay dareenkaan saan lahayn dhulkaas baan lahayn meesha soomaali joogtay sharcigeedii ugu dambaysana halkaa weeye waxaa marka maanta jirta oo ayaan darro ah saddex dhacdo oo aan arkay baan rabaa inaa idiin sheego ama jirto aad og tihiin madaxdeennii qaranka ajnabi baa waardiyeeya oo iridka u taagan shir baan xalano uga qayb galay hoolkii shirka aanu ku gallay waxaa isgarab suran madaxweynaha soomaaliya iyo african union commission ninka madaxda ka ahaa isgarab suran waa dhacdo kale waxay sheegayso wakhtigeedaan siinaynaa midda saddexaad waxaa weeye waxaan tegey kismaayo diyaaraddii aan soo raacayey oo u-nku iska lahaa boarding baaskii aan ku soo fuulay waxaa isoo siiyey askari unisoma oo ethoobiyan ahaa boarding baaska aan diyaaradda ku soo fuulay i siiyey waxaa siyaasada halkaas inaan aadlo marka
kadib markii ay taagdarri bahsan soo wajahday mamaaligtii islaamiga ee zeyla ayayna u qaybsameen kuwa madaxdooda la dilo kuwa gacanta lagu dhigo iyo qaar la gaalaysiiyo ayay sannadkii toddoba boqol soddon iyo siddeedaad ee hijriyada qaylodhaan u dirsadeen dalka masar dhambaalkaas oo uu siday ergey lagu magacaabi jiray sheekh cabdulaahi azeyla ayaa la gaarsiiyey boqorkii masar oo la oran jiray moxamed bin kalaawuun kaasoo laga codsaday inuu xabashida kala hadlo dhibaatada ay ku hayaan muslimiinta geeska afrika amiirkii masaarida oo garowsaday kayladhaantan ayaa nin baadari ah la diray dhambaal ku wajahan boqorka xabashida kaasoo ugu sheegayo inuu joojiyo dhibaatada uu ku hayo muslimiinta gobolka taariikhyahanka al cumari oo la kulmay sheekha ergada ka ahaa muslimiinta zaylaca ee masar aaday ayaa waxa uu sheegayaa in xabashidu ay xilligaasi aad u dhibaateeyeen muslimiinta dacfigaas oo ka dhashay iyada oo laga tegay jihaadka amaba sidii la rabay aanan loo gudan lana jeclaaday adduunyada ayaa keenay in mamaaligtii zaylaca ay ku kala tartamaan raaligelinta boqorka amxaarada xilligaasoo ay soo baxeen toddoba wakiil goboleed oo u shaqeeya axbaashta taariikhda ayaa ah mid aanan cidno u naxariisan waxaana ay qof walbaahi dhigtaa halkii uu isagu isdhigay sidaa darteed ayaad arkaysaa inta aad dhex maquuranayso diraasaddan ku saabsan taariikhda geeska afrika shakhsiyaad liita oo magacxumo u horseeday ummadda muslimka ah kuwaasoo aad isleedahay talow kuwa maanta ma iyaga ayay ku abtirsadaan siyaasigan dhulkeen iyo dalkii gaalada u dhibay wax ma dhowrsadaan midhaneen dhinacna eegaynin danloo dayaba nimanka bulshada dhaawaca u geystay inkastoo khiyaanada ay ku kaceen boqorada mamaaligta zaylac qaarkood haddana dadka muslimiintii waxay ahaayeen kuwo nool oo kala garanaya khaa'inka iyo kan aaminka ah taariikhda ayaana soo bandhigtaa in markii uu boqorka xabashidu la wareegay awfaad uuna xaakim isaga hoostagahay kaga dhawaaqay halkaas islamarkaana uu ku laabtay dhulkiisa in muslimiintu ay ku kacdoomeen ciidankii xabashida ee looga tegay dhulkooda haddaba dhammaan askartaasi xabashida ah ayaa waxaa laayay dadkii muslimiinta ahaa oo weliba ay ku jireen carruurta iyo haweenka laakiin dhacdadaasi kadib boqorkii nasaarada oo caraysan ayaa isagoo ciidamo badan watahi waxa uu ku soo duulay awfaad dadkii muslimiinta ahaa ee u gacan galay ayaa waxa uu ka dhigay qaar uu dilo iyo kuwa uu addoonsado gudaha imaarada awfaad ayaa waxa uu ka fuliyey olole muddo dheer socday heer ay ciidamadiisu ka daaleen dagaalka joogtada ah maadaama ay ka warqabaan inay aakhiro naari ka dambayso haddii ay sidaasi ku dhintaan waana midda keentay inay ka codsadaan inuu ku celiyo dhulkooda markaas oo xilli roobaadkuna uu soo dhowaa balse waa uu ka diiday waxaanuu u sheegay in halista ka iman karaysa muslimiinta zaylac ay weli tahay mid taagan dhinac kale marka laga fiiriyo arrintan ayaa waxay ku tusaysaa inaanu cadow ku adkaysan karin inuu sii joogo dhulka muslimiinta haddiiba ay xabaddu ku socoto oo lala dagaalamayo laakiin marka uu degayo oo uu jeclaanayo dalkaaga waa marka aad faraha ka qaaddo oo weliba aad ugu darto xoolo iyo lacag واعزف بساحات الوغى نغم القصار ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan tallaabsanaynaa khaliifkii labaad ee muslimiinta yeeshaan ee cumar binu khadaab sidee ayuu u maamuli jiray muslimiinta si xaaladda muslimiinta sidee bay ahayd kadib khilaafadiisa kelimad ku saabsan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin
حيث النجوم نراكم يا سيرا تتخلت ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عنكم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحداث الشهور بلها دعدوين كذا برامج كانوا قهل ليني ويان حنكسو قادن دونا بشان جماد الآخر هذا أنكو جرنو دعدوين ودعدي oo taariikhda islaamka baal weyn ku lahayd yacni taariikh weyn oo la wada xasuusto iyo dhacdo weyn oo caalamka dhan laga maqlay ahayd bisha jamaadul aakhira markay ahayd labaatan iyo labadii sanadka hijiriyadan uu ahaa saddexito sanadkii saddexiyo tobnaad ee hijiriyada ayaa waxaa dhacday in la oofsaday abubakar sidiiq radia allaahu tacaala canhu alkhaliifatu araashid khayru haadihi اlumma bacda nabiyiha ridwaan ullaahi calayh isla markaana uu la wareegay taladii muslimiinta cumar bnu khadaab radia allaahu tacaala canhu khaliifkii mulhamka ahaa marka la wareegitaankiisii markuu la wareegay beeca ayaa lala galay cumar bnu khadaab ibnu nawfal ibni cabdilcuza radia allaahu tacaala canhu hooyadiina waxaa la dhihi jiray xantama bintu haashim ibnu muqiira markii uu talada la wareegay marka khudbooyin fara badan buu jeediyey oo culammada taariikhdu ay soo guuriyaan oo aad iyo aad saamayn u lahayd waxaad ogtihiin cumar bnu khadaab radia allaahu tacaala canhu xilligii khilaafada uu hayay muddo toban sano meelaha ahayd yacni dhul aad u fara badan bay muslimiintu furteen awood aad u badan bay yeesheen caalamka ayay dhul badan oo gaaladu ay haysatay iyo ka saareen horumaro badan baa jiro xagga dhaqaalaha iyo bulshada iyo dacwada intaba ah wuxuuna hogaaminayay dowladdii yacni ugu ballaarayd ee muslimiintu ay yeesheen bacda anabiy sal alla alay sl abibakar isagoo cadaalad ku caanbaxay iyo hoggaan wanaagsan oo hufan taasoo keentay inay noqdaan dadka muslimiinta dad laga haybaysto caalamka oo dhan magaalada madiine ayaa lagu dilay cumar bn khadaab radia allaahu tacaala canhu liarbacin baqiina min dilxija bisha dilxija oo ahayd labaatan iyo lix sanadku markuu ahaa labaatan iyo saddexdii hijiriyada isagoo jira lixdan iyo saddex sano waa ka yareydna waa la yidhaaha lixdan saddex sano isagoo ka yar ayuu geeriyooday abululu alfaris almajuusi gaalkaas ayaa dilay oo toorey ku dhuftay qiso ayay arrintaana lahayd cumar bnu khadaab radia allaahu tacaala canhu markii khilaafada uu qabtay ummadda wuxuu aada ugu dadaali jiray dadka madaxda ah ee ummadda hogaaminaya wilaadda ah ee gobollada loo dhiibayo in aysan dadka dulmin uu ka ilaaliyo howshaas khudbooyin dhaadheer buu jeedin jiray maalinka jumcaha iyo maalmaha kaleba waxaa khudbooyinkiisa ka mid aha inuu dhihi jiray yaa ayuhannaas inii wallaahi maa ursilu ilaykum cumaalan ama cumaalii liyadribuu abshaarakum walaa liyaأkhuduu amwaalakum ولكني أرسله أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم wuxuu dhihi jiray dad yahow allaan ku dhaartay iima soo dirayo dadka shaqaalaha dowladda ah ee walaada ah gobollada ka taliya ama shaqooyinka kala haya inay idin garaacaan oo jidhka idinka xanuujiyaan iyo xoolihiinna inay qaataan oo si xun idinla dhaqmaan hawshaa uma soo dirayo laakiin raggaa walaada waxaan u dirayaa inay diintiinna idin baraan kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam hawshaasaa laydinkugu soo diray haddaba hawshaa waxaan ahayn qofkii lagu sameeyo oo naftiisa la dulmiyo ama cirdigiisa waa lagu xadgudbo ama xoolihiisa lagu xadgudbo ama dhaqan xun loola yimaado ha ii soo sheego allaan ku dhaartay waan uga qisaasayaa buuli hawsha waan uga qisaasayaa qofkii dhibkaa la yimid madaxtooda raba ha ahaado gobolku raba ha haysto ruux muslime tacaddi qofkii ku sameeya waan uga qisaasayaa weyy camar ibnu caas ayaa soo booday markaas wuxuu yihi amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo hogaamiyahoodiiyo ma waxaad samaynaysaa umarada muslimiinta hadday raciyada edbiyaan inaad uga qisaasto racyadan edbiyaan waa la rabaa laakiin tacaddigaa la diidan yahay markaasuu yidhi cumar allaan ku dhaartay waan uga qisaasaya maxaana uga qisaasaynin nebi moxamed sal allau aleyh wasalama ayaa naftiisa ka qisaasayay alaa laa tadribu almuslimiin war dhegaysta niman yahow muslimiinta waxa weeyaan ha garaacinina ul ha la korinina ha caburinina ha dhibaataynina muslimiinta dhibaato ha u geysanina oo madaxtinimada aad haysaan ummadda ha ku dhibanina oo fatadulluuhum aada dullaysaan ummadda in casiis ahaataa la rabaa ummad sharafle ay ahaato shareecada ilahay ku hoos nool oo sharaf ku haysata ee inay dulli dareemaan sax ma aha fatadulluuhum aada dullaysaan ummadda sidaa ha u gelinina xaqoodana ha ka mancinina ood ku jasaartaan marka si xun ha u gelin ha dayicinina oo xuquuqda idinku lahaayeen ha gudan weynina khudbooyin noocaasa ayuu u jeedin jiray waxay ogtihiin nabiga sal allahu aleyh wasalam isagoo markaa safka simaya ninbaa wuxuu yidhi maaragta caloosha ayaad waran iiga dhufatay nabigu wuxuu kaale iga qisaaso kadibna ninkii inta ku soo booday ayuu nabiga sal allahu aleyh wasalam uu shumiyey uu isku dhajiyey intaasuuna ka rabay laakiin hadafku waxaa weeyaan nabigu sal allahu aleyh wasalam haddii qof wax ka soo sheegto ma dhahay in anugu amiirkii baan ahaye war iga leexda nimanyo waxaad sheegaysaan ma garanaya sax maaha qofku hadduu khalad ku sameeyo bulshada uu hogaaminayo waa inuu arrintaa ka soo laabtaa dadkiina isu dhul dhigaa si markaa waxa weeyaan arrintu ay cadaalad iyo khayr ay ugu muuqato ummadduna ugu kalsoonaadaan qofkan diintiisa iyo dayaanadiisa iyo hoggaanka ummadda u hayo iyo siduu cadaalad uga samaynayo dadka ay ku qancaan sidaasuu marka cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhu ayuu ku khadbayn jiray wy khudbooyin fara badanoo aada u qayan badan oo ka tarjumaya cilmigiisa iyo wanaagga ummadda uu la jecel yahay ayuu lahaa cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhu marka intani waa tadkira waa wax yar oo laga soo qaadayo siiradiisii cadirada ahayd iyo dhaqankiisii wanaagsanaa iyo noloshiisii wanaagsanayd iyo siiradii dhalaalaysay ee ummadda uga tegey هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد
الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى بالطاعات يجود شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم راغبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقته فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عمل barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan warbaahinta islaamiga ah alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa maxaan kala soconnaa dhacdooyinkii sanadkan lasoo dhaafay uu martigeliyey dalka suudaan iyo saameynta shacabka suudaaniyiinta ah ay ku yeesheen dagaalada weli ka holcaya dalkaasi waxaa inoo soo jeedinaya warbixin ku saabsan qodobkan waryaheenna cabdiraxmaan beder كريم عز في نفسي رجائي أغامر في الحياة على سخائي كعصفور يغرد للمآسي مسافة صوته دنيا العناء تنقله الهموم بكل واد وتشربه المصائب في المسائي
sanadkii soo idlaadaya labada kun saddex iyo labaatankii waxa uu waddanka suudaan uu ku soo qaatay dhacdooyin murugo leh marka loo eego shacabka waddankaas halkaas oo uu ka qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada milatariga iyo kooxda dacmusariic kaas oo ka bilowday bartamaha caasimadda ee khartuum wixii ka dambeeyena isku fidiyey boqolkiiba lixdan masaaxadda dalka waxay dagaaladii ka dhacay gudaha suudaan sanadkii tagay reebeen dhimashada labiyo toban kun iyo barakaaca in ka badan toddoba milyan oo ka mid ah bulshada reer suudaan kuwaas oo u kala qaxay deegaano waddanka ka tirsan iyo kuwa dibadda intaba xilli ay weli dagaaladaasi sii xoogeysanayaan bishii sagaalaad oo xidhiir ah haddana waxaa jira wax u eg inuu hakado dagaalka burburkana joogsado si bulshada ugu soo kabsato dhibaatooyinkii soo gaaray wararku waxay sheegayaan inay socdaan dadaallo gudaha iyo juhud gobol iyo kuwo caalami oo laysku dayayo in lagu soo afjiro dagaalka iyo xaaladda bani'aadamnimo ay la nool yihiin malaayiinta suudaaniyiinta oo sanadkii tagi ugu soo dhammaaday dhibaatooyin foolxun oo kaga imaanaya dhinacyada ku dagaalamaya magaalooyinka waddankaas inkastoo saddexdii bilood ee ugu horreysay sanadkii lasoo dhaafay uu dalkaasi martigeliyey dhacdooyin kala duwan oy ugu cansanaayeen inay sii socdaan dibadbaxyada waaweyn ee shacabka ee soo bilowday shan iyo labaatankii oktoobar ee labada kun kow iyo labaatankii laguna diidanaa go-aankii milatari ee suudaan haddana inuu dagaalkaasi xogan ka qarxo khartuum ayaa ahayd dhacdo kale oo gabi ahaanba hareysay wixii iyada ka horeeyey axdaastii uu martigeliyey waddanka waxaa dagaalkaasi ka dhashay cawaaqib iyo saameyn adagoo dadka wax indheendheeya ay sheegeen inaan si sahlan looga soo kabsan karin saameynta ay dhaliyeen haddaba warbixintan waxaan si kooban ugu soo gudbin doonaa dhacdooyinkii waddanka suudaan ee sanadkii tegey kuwaas oo saameeyey nolosha malaayiinta shacab ee waddankaasi ka mid ah shantii abriil ee labada kun saddex iyo labaatankii waxaa dib loo dhigay heshiiskii kama dambeyska ee hogaanka loogu wareejin lahaa rayidka iyadoo laga ambaqaadaya heshiiska degdeg ah ee la dhigay bishii disembar ee labada kun labayo labaatankii kaasoo u nugel in la sameeyo ciidan xirfad u leh oo u nugul maamulka rayidka inkastoo ay jireen xubno badan oo ka soo horjeeday arrinkaas oo ka tirsan nidaamkii dhicisoobeeyey suudaan kuwaasoo ku hanjabay inay awood ku burburin doonaan heshiiskaasi shan iyo tobankii abriil ee labada kun saddex iyo labaatankii waxaa dilaacay dagaal kadisa oo u dhexeeya ciidanka milatariga iyo kuwa loo yaqaano dacmusariic weerarka ayaana ka bilowday xere ay magaalada riyaadiya ee koonfurta caasimadda suudaan ku leeyihiin maleeshiyaadka r s f waxaana dagaaladaasi cusla ay durbays qabsadeen saddex magaalooy kale ah khartuum uu ahaa caasimadda umudarmaan iyo khartuum baxri kow iyo labaatankii bishii abriil waxay bulshada ku dhaqan magaalooyinkaasi bilaabeen inay gebi ahaanba iskaga barakacaan guryahooda una jihaystaan koonfurta iyo dhanka gobolka aljaziira waxay sidoo kale u jihaysteen bariga iyo waqooyiga gaar ahaan magaalada buurta suudaan iyo gobolka waqooyi iyo webiga niil maalintii xigtay ee labiiy labaatankii abriil dowlada yurubiyanna kuwo carab iyo aasawi ayaa bilaabay inay muwaadiniintooda ka saaraan magaalada alkhartuum shan iyo labaatankii bishii abriil ee sanadkii tegey waxay maleeshiyaadka dacmusariic ku dhawaaqeen in ay qabsadeen xarumo istiraatiijiya uu ku jiro qasriga jamhuuriga ah iyo qeybo badan oo ka mid ah dhismayaasha taliska ciidamada iyo goobo kale oo ku yaalo bartamaha magaalada caasimadda u ah dalkaasi ee khartuum lix iyo labaatankii abriil waxaa tobanaan ka mid ah xubnihii nidaamkii la ridayey cumar albashiir ee waddanka suudaan lagu soo wareejiyey xisbiga magaalada alkhartuum kuwaasoo ku eedeysan qadyad la xidhiirta arrimaha gudaha waddankaasi bishii maay iyo sanadkii aan ka soo gudubnay waxaa suudaan ka bilowday howlgallo boob dhac iyo duqeymo xoogan oo shaqada ka saaray boqolkiiba siddeetan isbitaalada iyo ugu yaraan afar boqol oo ka mid ah warshadaha waddanka bishii juun ciidamada kooxda dacmusariic ayaa ballaariyey qabsashada deegaanada uu gacanta ku hayay milatariga oo ay ku jiraan xeryo milatari oo muhiim ah waxayna go-doomin kusoo rogtay ciidamo iyo gaadiidka dagaalka waa kuwa gaashaaman julaay wuxuu dagaalka suudaan kusii xoogeystay gobolka daarfuur iyadoona in ka badan boqolkiiba toddobaatan deegaanada gobolka ay la wareegeen xoogaga r s f ama loo yaqaano dacmusariic bishii agosto waxaa sii xoogeystay xaalada bani-aadamnimo ee ka jirta wadanka gaar ahaan shacabkii ku go-doomay deegaanada ay dagaalada ugu xoogan ka holcayaan ee ka tirsan khartuum iyo gobolka darfuur bishii labiyo tobnaad ee diseembar sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatan wuxuu dagaalka ka holcaya khartuum iyo daarfuur usii tallaabay gobolka aljaziira ee koonfurta dalka iyadoo ciidamada dacmusariic markii ay qabsadeen magaalada caasimada u ah gobolka eewad madani ayna isku sii fidiyeen dhanka deegaanada gobolka sanaar iyo niilka baluuga ah khasaare aad u ballaaran ayuu dhaliya dagaalka qaatay sagaalka bilood ee ka holcaya waddanka suudaan ugu yaraan labiiyo toban qof oo kun ayaa ku nafweeya duqeymaha cirka iyo iska horimaadida dhulka halka toddoba milyan ay ku khasbanaayeen inay guryahooda ka barakacaan iyagoo ka cararaya inay ku baaba'aan dagaalka ka bilowday waddankooda waxaa xaalada dagaalka ee suudaan ku burburay in ka badan laba boqol oo dhismayaal kala duwan oo ay ku jiraan kuwa taariikhiya oo dhisnaa in badan kuna yaala magaalada khartuum in ka badan sagaal iyo toban milyan oo arday ayaa iyagana joojiyay daraasada jaamacadda madarasada iyo xarumaha kale tan iyo markii uu bilowday dagaalka qaaday muddada sagaalka bilood ee suudaan ka soconaya khasaare maaliyadeed uu aad u xoogan ayaa dhanka kale ka dhashay dagaalka suudaan waxaana ila wareedo la soo xigtay ee khasaaraha dhaqaale ee suudaan inta uu socda dagaalka ilaa iyo dhammaadkii oktoobar ku qiyaaseen in ka badan hal bilyan oo dollar sidoo kale malaayiin ruux oo suudaaniyiin ah ayaa sababo ku aadan xaaladda dagaalkooda waayey shaqadii ay ku maareynayeen noloshooda iyo midda qoyskooda iyadoo sidoo kale lacagta ganiga ee suudaan hoos u dhigtay qiimaha ay ku leeyihiin gudaha dalka
بلادي موطني فيروز روحي متى ألقاك أنعم باللقاء سأزرع منك أهدى بي وأرضى بقبر فيك يا أرض الإباء بلادي موطني فيروز روحي متى ألقاك أنعم باللقاء
متى ألقاك أنعم باللقاء فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع guud ahaan intaasi ayaannu ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal oo aad toddobaadkan ku maqasheen qodobo kala duwan intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmeenno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo dumtum calaa khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu عنه أنيق روضا ولا خدر بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فأصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا